الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri inta badan barnaamijka faafareebka caawa waxaan ku soo qaadan doonnaa insha allah mu'asasada alkataa'ib oo galabta bahisay xalqada labaad khudbadihii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullaah balse inta aanan soo gudbin kelimadahaasi aan eegno wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka warbixisa dagaaladii maleeshiyaadka murtadiinta lagu jebiyey ee ka dhacay aagga deegaanada beerayabaal iyo abooray ee duleedka degmada buulaburde sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka hadlay dagaaladaas iyo xaaladihii u dambeeyey ee dagaalada waxaa waraysigan la yeesha walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda islaamiga al andalus waxay waraysi la yeelanaysaa waaliga wilaaya islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabaan ugu horeyntii sheekhan alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus waa dhowahay walaale aad baan ugu dhowahay sheekhan alwaali su-aasha kuwaad aan doonaya inuu ku weydiiyo waxay tahay maalmahan dagaallo ayaa ka jiray bariga wilaayada hiiraan arrimahaasi maxaad nooga sheegi kartaa Eh, waa sidaad u maqasheen walaale eh, ummadoo dhanna way og tahay dagaalkan hadda ma bilaaban Eh, sida ay dadka muslimiinta og yihiin dagaalkan wuxuu bilowday wuxuu ka dhex bilowday aadam iyo ibliis abuna aadam iyo ibliis buu ka dhex bilowday xaq iyo baadilka u dhexeeya qadiimanna waa u jiray waana jiri doonaayo hadda intaan ku ekaanmahayo Eh, maalmahaanna ama si guud wilaayaadka islaamiga iyo dagaalka noocan waa ka socday khaasatan wilaayada islaamiga hiiraan Eh, xamladii soo bilaabatay buu iska daba joogaa kan hadda dhacayana Ee, asaabiicdii aan soo dhaafnayna dagaal socday buu ahaa waana sidaa u maqasheen labadii maalmood oo aan soo dhaafnay wuxuu ka socday duleedka magaalada buulaburd waa tahay dagaaladii ugu dambeeyey haddii aad si gaar ah nooga warbixiso maxaa xog ah waad naga siin kartaa sheekhana Ee, dagaaladii u dambeeyey waxay dhaceen sideeddii iyo sagaalkii bay kala dhaceen jumco iyo sabtidii aan soo dhaafnay ilaahay subxaanahu watacaala cadowga labadaba ilaahay waa ku jebiyey Ee, cadowga isbahaysatada ah oo gaashaanbuurta ah oo ashahadala dirirka ah oo dulmidoonka ah oo xaqdiidka ah oo isu tegay bay ahaayeen Ee, weerar bay soo qaadeen ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta waa sugay taqriiban inta aan ognahay ilaa wax ka badan shan jeer ayay soo laabteen oo ay isku dayeen in ay dagaalamaan intubana ilaahay waa ku jebiyey subxaanahu watacaala maalinka jumcaha ahayd waa dhulka uu la yidhaahdo area muxuu ahaa aborey meesha dagaalka uu ka socday maalinka dambe oo sabtida ahaydna ee waxaa weeye mujaahidiinta ayaa waxay weerareen oo ilaahay subxaanahu watacaala ku garab siiyey halkii ayaga maqarkii xarunta u ahayd labadaa maalmoodba waxay lahaayeen khasaare aad u tiro badan oo naf iyo maal intuba leh ilaahayna waa jebiyey subxaanahu watacaala sheekhana qofkii aanan aqoonin aboore iyo meelaha la midka ah haddii aad u tilmaami karto aborey eh, iyo waxay u dhexaysaa buulo burde iyo meesha loo yaqaano halgan Eh, laamiga ayaa waxay ka saaran tahay bariga Eh, waa dhul eh, taqriiban uga aadan meesha la yidhaahdo buulo burde bariga waqooyi bay uga aadan tahay waa deegaanka noocaasa meesha dagaalada maalmahan ay ka socdeen waana meesh waa meel xigta deegaan ahaan ayadu waxay u dhowdahay buulo burde waan gartay sheekhan alwaali dagaaladaasi dhacay maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray Ee, walaalka inta aan ognahay ee, oo annaga aan xaqiijinay horta naf iyo maalba ilaahay subxaana watacaala wuu ku gaarsiiyey laakiin dhimashada ay mujaahidiintu xaqiijiyeen haddeer waa soddon iyo toddobo waana ka badan kartaa dhaawacna waa wax lixdan iyo ziyaado ah inta aan annaga ogaanay ilaahay subxaana watacaala waa ku cadaabay baabuur gubatay waa jirtaa haniimo tiro badan oo laga qabsadayna waa jiraa halkaa marka cadowga waxaa ku gaaray khasaare aad u xoogan oo naf iyo maalba isugu jira waa laga yaabaa in eh, laga arkay eh, meelaha wax laga eegto eh, bakhtiyadoodii iyo sawiradoodii ama muuqaalo lasoo dhigay oo walaaluhu soo dhigay in la arko waa laga yaabaa ilaahay subxaana watacaala nimankaa waa jebiyey sida horeyba ay ugu jabeen ayaa haddana ilaahay isu raaciyey subxaana watacaala jasaaka allahu khayran sheekhan alwaali dagaaladaasi meeshaasi ka socda cadowga aad kula jirtaan oo aad kula dagaalamaysaan maxay yihiin cadowga dagaalka la iskula jira waa cadow ashahada la dirir ah waa cadow gaashaanbuur ah oo isu yimid waxay leeyihiin gaalada asliga iyo murtadiin labaduba way leeyihiin cir iyo dhulba way iska soo bahaysteen ilaahay subxaanahu watacaalana waa jebiyey waa duulaan gaalnimo waa duulaan dulmi doon ah waa duulaan xaqladirir ah waa duulaan lagula dagaalamayo kelimatu laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah iyo ahalkeeda inta waxgaratan ay og tahay oo aysan maanta wax daahor ka saaran aysan jirin gaalada marka aan la dagaalamayno waa nimanka nooca u yaallo waa niman meelo badan isaga yimid qaar ka mida waa caloosho ushaqaystayaal qaar ka mid ihii waxaa laga yaabaa inay duwal kale u karaysan yihiin qaar ka mid ihii waa wax yacni dad isu keenkeen ah oo soomaali gaalowday iyo gaalo asal ah intuba xuuha ka kooban cadaan iyo madow intaba ka kooban cerya dhul labadaba ka dagaalamaya danta ay leeyihiinna ay tahay in ay damiyaan nuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna waa diiday subxaanahu wa tacaala nuurkiisa iftiinkiisa in la damiyo yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kara alkaafiruun waan garta ugu dambayntii sheekhan alwaali sheegulad abuurnabahaan waaligula saamiga hiiraan maxaad jeceshahay inaad ku soo gebagabayso wareysigan aad siinayso idaacadda islaamiga alandulus walaalka hor marka hore ilahay baan u mahad celinayna subxaanahu wa tacaala allaha noogu nicmeeyey guulahaas dabajoogga ah cadowgiisa nooga hiiliyey noo jebiyey mujaahidiintana garab siiyey muwaafaqada siiyey ramyigooda iyo toogtooda ilaahaygii toosiiyey allaha habaadka siiyey qalb ahaan ay gumad ahaanba allaha u sugayba allahaasaan u mahad celinayna subxaanahu wa tacaala humma ma hadda alle kadib walaalaha mujaahidiinta ah si guud ayaan u mahad celinaynaa hoggaankooda iyo haddii ay yihiin walaalaha huquurtaas ku jira meeshaas ku sabraya cadowga kula sabraya waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa allah baan u baryaynaa subxaanahu wa tacaala in ilaahay toogtooda toosiyo in ilaahay ra'yigooda barakeeyo in ilaahay quluubtooda sugo oo uu xoojiyo ilaahay cadowgooda inuu jebiyo ayagana uu ka dhigo dad adag oo cadowgooda musaabaro la galo waxaa runtii mahad mudan walaalka oo ayagana aan la hilmaamaynin bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala qabaa'isha muslimiinta ah oo deggan dhulkaas garab taagan mujaahidiinta walaalahooda taageeraya u ducaynaya carabadooda ku garab taagan naftooda ku garab taagan maalkooda ku garab taagan ayagana waa u mahad celinaynaa waxaa kaloon runtii farriin u dirayaa si guud waxaan rabaa inaan dareensiiyo guud ahaan cadowgu annaga waxaan nahay dad muslimiin ah risaalaan sidnaa risaalada aan sidnana waxaan ku matalaynaa nabiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam ma rabno dadka in ay dhammaadaan ma rabno in la laayo keliya waxaan rabnaa in dacwadaas la qaato ilaahay la rumeeyo nebi maxamed laga naba dhigto shareecadaasna la tadbiiqiyo ayada loo khuduuca laga dambeeyo inta aan doonayno waa in ilahay la waxda subxaanahu wa tacaala waxa aan doonayno waa inuu dadka dego waa in dalka dego waxa lagu degayna ay tahay kitaabka alle iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam nimankan isa soo bahaystay oo gaaloobay oo shareecada ilaahay shareeca la dirirka ah waxaan leenahay ee marna guulaysan maysaan weligiin khasaare iyo hoog baad ku jiraysaan ballanqaad alla annagu haysannaa ilaahay subxaanahu wa tacala uu noo ballanqaaday adinkana waxaad haysataan alla inuu idin jebinayo subxaanahu wa tacaala sayuhzamu aljamcu wa yuwalluuna dubur waa aad jabaysaan waa la hubaa ilahay baana ballanqaaday subxaanahu wa tacaala annagana waxaan haysannaa wa ina jundana lahum alghaanibuun wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin annaga guusha annaga ayaa iska leh ilaahay baana noo ballanqaaday subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay marka war dadkiinaan baaba'aya ama murtadiin ahaada ama gaalo asal ahaada eh waa la hubaa oo waa ku qanacsannahay waxa maanta idinka tegay oo bakhtinaya oo dhimanaya ma'aalkooda iyo meesha u dambaysa waa naar haddii sidaan aad ku jirtaan waxa aad wada sugtaanna waa naar waxaan rabnaa soo noqda oo towbadkeena war alla u soo noqda subxaanahu wa tacaala waa la hubaa khalabada iyo guusha waxaa iska leh allah iska leh mu'miniintaa iska leh dadka ilaahay diintiisa taageeraya u dagaalamaya iska leh marna lagama yaaba inaad guulaysataan wakhtiguna waa dheeraanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ciribta dambe iyo meesha ugu dambaysana wuxuu siin doonaa dadka mu'miniintu isaga taageeray waxaan leenahay ilaahay u soo laabto aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquut labada jid baan ku kala taagannahay waxay u dagaalamayaan waxaa weeye waa inay difaacaan ibliis iyo dariiqiisii iyo diintiisii annagana waxaan difaacayno oo aan doonayna inay hergesho ay sarrayso waa diinta allah subxaanahu wa tacaala taasanana wad anfacayso waa midaan ugu tegayno hadhow allah subxaanahu wa tacaala oo raalli naga ah waakhiru dacwaana an alxamdulilah rabbi alcaalamiin jasaaka allahu khayran dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahay waaligula saamiga hiiraan sheekh gulid abuunabahaan oo ay wareysi gaar ah la yeelatay idaacadda islaamiga alcandulus islamarkaana aan ka wareysanay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan oo si ba'an loogu xasuuqay cadowga allah sheekhana jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا waa hagaag dhegaystayaal markan aan eegno muasasada alkataa'ib ayaa galabta baahisay xalqada labaad khudbadihii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariistee بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما ugu horeen waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu ka jeediyey xafladdii gebagabada mucaskarkaasi sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah كلمته واو الرباط إلهي سبحانه وتعالى في سبيل الله إن معناها جدك إلهي iyo goobta iyo saaxada iyo rigrigada dagaalka in lagu sugnaado oo markaa waxaad soo barateen oo ilaahay idin baray intaasoo bilood waxaad la tegaysaan meydaan baad la tegaysaan meydaankaa isagaa inaad macnaha ku sabirtaan inaad ku joogtaan inaad ku ajar xisaabsataan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy kuwa iimaanka laga helayow sabra ka bacdina gaalada la sabirtaba xirnaada waraabitu ku xirnaada meeshaa ribaadku waa shay aad iyo aad u qiimo badan ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo khayr badan baa ilaahay waafajiyey laakiin waxa uu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga ajar xisaabsado inuu ruuxu ogaado ahmiyadda uu leeyahay ribaadku uu leeyahay nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid wuxuu ku leeyahay lakhadwatun fii sabiili illaah xadiid kale waatuu ahaa ribaatu yowmin fii sabiili illaah khayrun min addunya wamaa fiiha ruuxa oo ku sugnaada saaxada qitaalka iyo dagaalka waxay macnaha wit- ay tahay waxa weeye adduunyo iyo wixii ku jira oo dhan way ka qiimo badan tahay riwaayadda kale lakhadwatun macnaha kallahaad ama rawxatun caraabo ruuxuu u caraabo jidka ilaahay oo markaa ku sugnaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ku caabudo xadiid kale wuxuu hatu hatuu ahaa ruuxu hadduu dagaalamo fuwaaqa naaqa macnaa hal xiskinteed intay hali ka xiskinto inta la maalo ka bacdina xoogaa loo kaadiyo qaarkood waxay leeyihin waa labaatan qaar waxay leeyihin waa soddon daqiiqo qaar waxay leeyihin in ka badan geeli baa macnaha iska kala duwan waxa weeye mid isagu waxa weeye dhow iyo mid isagu dheer marka arrintaa ayadaa ruuxii sidaa u dagaalama waxa weeye wajabat lahu ljanna ribaadku walaalayaal waa midka hadda aad doonaysaan markaad soo dhammaysaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye la- i- i- idu waafajiyo inaad tagtaan ilaahay subxaanahu wa ruuxii marka camal iyo khayr loo reebo mooyaan ruuxa isaga ah waxa weeye macnaa wuxuu u baahan yahay naftii baa kula soco maya xagga soo fiiri maya magaalada aad maya maya seexo may marka ruuxu inuu ku sugnaado meesha ayadaay wax weyn weeyaan ilaa nebigu ka yidhaahda sala allahu aleyh waaalih wasalam ruuxa markuu geeriyoodo ajarkiisu waa go'aya ila almuraabid ruuxa isagu muraabidka oo waardiyaha oo goobta fadhiya oo dagaalamaya isaga camalkiisii aakhiro waa u soconaya soo ma jeedaan marka ribaadku wax sahlan maha walaalaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye waacidduu lahum ma statactum min quwa wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum waxaa kale walaalayaal iyadan xusid mudan cadowga lala dagaalamayo waad garanaysaan meesha aan joognana shawd weyn ayaan soo gaarnay waxaan isleennahay waa yar yihiin ilaahay baa garanaye ayaa noo haray waxaa iyaga walaalayaal ayaa waxaa la doonayaa ruuxu inuu ku dhammaysto casiimo iyo adayg iyo sugnaan iyo allabari iyo dadaal maxaa yeelay innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu wixii lagugu khatimay weeya waxaad soo martay waad soo martay laakiin wixii dambe xaalku muxuu noqon doonaa adigu iimaankaagu muxuu noqon doonaa ma hoos buu u dhici doonaa may ma siyaadi doonaa meesha camalka ma ku sugnaan doontaa shahaadada ma heri doontaa waxaas oo dhan macnaha waa wax ruuxu rab inuu ka fakero ka walwalo nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ninkii khaadimkiisaha kirkira waad garanaysaan raggii usha nebiga u khaadimka ahaa oo nebiga u khidmaynay oo haddana macnaha la joogay oo ayaa waxaa la yidhi u kaadiya macnaha maxaa yeelay waxa weye ciribtiisii ayaa si kale noqotay ilaa saxaabadii daba galeen oo ay soo ogaadeen marka annaga khaatimadeenna ilaahay baa garanay ruux inuu ka walwalo oo ka fakero la doonaya نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما
kaasi wuxuu ahaa sheekh balli markan waxaad ku soo dhowaataan khudbadii uu mucaskarka sheekh bashiir uu ka jeediyey sheekh maxamuud iidaale maalintan maalin ciid faraxle ma arag wajiho mubaarag ah runtii saaxiibyaalkay muddan shal ma ganayn yaa wejiyaalsha inta ka aragahay marka haddii ana taran taroodo faraxle oo baado insha allahu tacaala raga aragahay oo saaxiibyaalkay kulli waa saaxiibyaalkay dadkan kulli aayadda boorka waa ninka qoran aragahaytaan alcidaadu fii sabiili illaah aljihaadu aljihaadu yuriidu hakada jihaad danta ley waa hakada isticdaadkan waa isticdaadkan kolley fadlida dheeraa ley ilaahayna tilmaamay suma ka baca rasuulkiina tilmaamay sala allahu calayhi wasalama inay tilmaamay isticdaadku waa diyaargarow kan haddana ka jarnow ragga kolley diyaargarow galeen dadkan oo dambowna ma indardaarmeen isticdaadkan iyo hamaraan makaankan makaan oo masnacu rijaal runtii walaagii kan gurun qaadani maywa inaan gaala dagaalano التقيا ما رجينا إن شاء الله تعالى بيت المقدس رجينا إن شاء الله تعالى إلى إساق رجينا أبانا ذا أون هر درارن بيت كي دهر سنة بيت المقدس كما قعوي يعني أنا سرون أخبركم هايدن ومليون أركتي أو أبانا أنت أركتي قوي هنيك جيديان أنا بيلك تكبير سو إليك رجينا إن شاء الله تعالى حمنا عالية مرك رسول صلى الله عليه وسلم أيضا مركيف السراي رسول معين شاي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي قمتاوي liishkaanu barani eni aragtay ingaabane leylan wanaheeran isticdaadka aan ka jarno soomaalida meeraasa nafku wiimeeli ka durduri unug yuruuka ma imelaas gaala halli wiimeeli karoorta unug yuruuka karoore dadka inta fidhi mashaayikhti gadaalay fidhi dadka mashaayikhti culammadii u culammadii iyo odayaalkii haddii ba aragtay mucaskaraas un qayb galeen dhalinyaro baabshe maabajaro in sha allahu tacaala ilaahin man raji alkataa'ib filimaadan oo aragtay sida ah ani haasaaran kulli haasaara jeer haddin haasaara jeer haddin haasaara doonane walaa gaala dhibigeeg ilaahay suma ka bacde may dhibiyehi filimyaalka ay fiirsadeen isticdaadkan marka ilaahay may ku rajaynaya in isticdaadkan horninkooda ilaahay ku rajayn walaalayaal mucaskarkan hadda inta gabagabow sheekha oo laka magacaawi kulli walnin sheekhay sheekh oo gaala iidilay iidulay staylin gargaarnishaan ilaahay may ku rajayn dadka in gargaarfa dadkun ilaahayna ku weelo taas ilaahay ku rajayn insha allahu tacaala meelkasteen musuun rafaadsinyaan sa an gargaari doono ilaahay idan shay in gargaari doono insha allahu tacaala gaaladan kolley gaala jabti ma waalayhin labaatan sana muddo ku dhow yaa gaala aragtay dacma sameeyes dacmiga waxii wali sameyto wali sameyto wali sameytoba geeka ma artay hal sana bes ah iska fiirin ahna gaaladii hal sana ma wali labaatan sana lahaqbood waay hal sana ma lahaqbood koro ilaahay idan shay alaa in nasrullahi qariibunta muddo oo boorka nih gorangu ilaahay nasrshee niin dhowye inaan cajisne oo dadkii aanu damboyn arka boorino rasuul sal allahu alayh wasalam ilahi meeshe faqaatil fii sabiili illaah ilahi maan leeyi laa tukallafu ilaa nafsa waxarrid lilmu'miniin sheelada dagaal er sheelada dagaal gal waxarrid lilmu'miniin mu'miniintina harba ka boori marka maylaniin ku baahan yahay in harba ka borno walaaleel may ballan yahay oo hadde oo mucaskar kaana lin galay oo hadde lahaan furay horta ilaahay fadlishay dadkan gaar ku mid ah markii oo aan la kulamaanay kolley iskor qabaana eeda faraxaan ka dhawaynay haddana geeg faraxya oo muuqda raggi markii aan meele ka arag haddana tana ka arag runtii ma lahayna meele saa geeg aragaasa ma lahaynan raggaas oon maal- maalintaas meelaha ka dhawaayna haddii geeg intaan kala kulmi faraxay zaa'id aan nagadi ilaahay fadlishay taasiyow waqtan waaba i dheeraday walaalayaal ma inis dardaar dhammaanteen ma inis dardaarmaanahe migi ilaahay fadl ribo foogal canaagi liya dadkaan weeraan maxaa tiri surka jaraan un qoorta eraan qoorta nin gaal ku jaran kulligeed Ah, taasan in bahanin wal ribo manum kula banaanin aanu farnyaan raanahe lankaas wal inkasaag handatan faruura raan yoon ma eraan maxaa tiri bishin eraan taas ma bishanta ka jar anuun faruurta ka jarno eraan faruurta ku jarno gaalada ma isku ognaani faruurtaan ku jarno insha allahu tacaala inaan goorta ku jarno surka raasaan goorta ku jarno isku ogna gaalada التقاؤنا بيت المقدس ان شاء الله تعالى وحان لا تونك جرو اد سبر سبيو هرجيس انت اللي كليا ايو نروبي نروبي ايو هاسيو ما اللي لمدين ودان كان رون لمدين هميغا هميغا ما عاريه الى بيت المقدس بيت الله الحرام الى بيت الله رسول صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التقى مكان كاسكاسو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما waa hagaag waxaad dhegaysateen kelimadii sheekh maxamuud iidaale markan aan eegno sheekh xasan maxamuud takar isagoona kelimadan ka jeediyey xafladii gebagabada walaalaha muslimiinta ahow mucaskarkan dhammaaday iyo arrintan aad dhammayseen iyo khayrkan aad soo koobteen oo soo khatimteen oo soo dhammaystirteen waxaan idiin sheegayaa waa ibtilaa waa imtixaan waa ikhtibaar min allaahi casa wajal ha moodin ha moodin inaad sidaan jannada ku gelayso ilaa ilaahay intu- imtixaan- imtixaankiisa iyo ibtiliisa inaad baasta mooyaane ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الله سبحانه وتعالى وحو is- labada isku dhejiyey horta waxaa la yidhaha aljihaadu fii sabiili illaahi iyo sabarka labadaasi ma kala hadhaan walaalaha muslimiinta ah horta nuqda taawi mar kasta oo aad istir- istiraad alleel haddaad jannadii u dhowaatay ayaa waxaa lagu soo hortaada la soo dhigayaa imtixaan aad u adag iyo ikhtibaar aad u adag oo aad is leedahay de kan waa midkii u dambeeyo show aad gudbi waayeysidba alla kan ma gudba waay ma gudbaysaa is odhanaysid waxaan idiin sheegayaa ha isdhigannina maantay waxaad maraysaan jannada qarkeedii ee dhammaystirta allaahu akbar xuurulcayntii ayaa idiin soo ifaysee dhammaystirta kulligeen insha allah allahna waafajiyo qodobka labaad wuxuu yahay aljihaad huwa alxal walaalaha muslimiinta ahow ilaahay subxaanahu watacaala horta wuxuuna amrayaa wajaahiduu fillaahi xaqa jihaadi huwa jtabaakum ilaahay asagaa idin doortay ee horta jihaadka ilaahay jidkiisa sida dhabta ah xaqa ugu jihaada idan jihaadku huwa alxal hadduu mooday maraykan iyo ibliiskiisa mamlakatu libliisiya hadday moodeen al- almansuuniya alcaalamiya hadday moodeen gaalo oo dhan in ay annagu dadka muslimiinta baaba'ayaan tirtirmayaan been bay isu sheegeen idan xal kale oo jiraa ma jiro huwa alxal الحل الوحيد هو الجهاد في سبيل الله الله أكبر هو الجهاد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله xal kale oo jiraana ma uu jiro xaqiiqat alamr idan ikhwati qodobkaa taa baan ku bidhaaminayaa qodob kalaan ku darayaa saddexaad wuxuu yahay walaalaha muslimiinta ahow kuwa ugu yeeraya dadka yacni markii sidaan oo kale aad qiyaadada berrinta idinka weeye camalkan jihaadiga dadka hoggaamindoona waa idinka idinka weeye mar alla markii ay sidaa tamaasuka u yimaado oo waxdada u timaado oo la midoobo oo ma laysku dubadhaco shaydaan baa mi- kuwa fitnaynaya kolkaasay muslimiinta ka dhex kacayaan waxay doonayaan barhkood qowmiya qaarkood wataniya kuwo kale waxay doonayaan qabaliya waxay doonayaan waxaas oo dhan ayaa soo furmaya oo soo daadanaya oo soo yaacaya horta taa ogaada horta idan marka yacni rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixayn ku jiray muxuu ahaa xadiidkii saxiixa ku jiray wuxuu ahaa akhi lfaadil من مات وليس في cunuqihi baycaة maata miitatan jaahiliya waxaan idiin sheegayaa walaalaha muslimiinta ahow markhaati baan idinkaga nahay antum shuhadaau llahi fi lard ayaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markhaati baan isku nahay annagana nugutiin idinkunayn ku nahay inaan inaad cahdigii qaadeen oo miithaaqii qaadeen oo baycadii qaadeen oo ilaahay hortii aad u jihaadaysaan oo aad doonaysaan xuurulcaynta iyo jannada iyo raalligelinta rabbilcizati waljalaal ayaannu markhaati idiin nahay taasoo maaha idan marka wax kasta oo waxdada wax u dhimaaya oo dhan geeskaannu gelinaynaa waanu iska fogaynaynaa sidaa darteed walaalaha muslimiinta ah oo nuqdadan waxaan ku xoojinaya oo ku adkaynaya iyaynu haba yaraatee ahlu fatan iyaynu raacin oo waa in taacatu lwilaati alumuur waa inaan ku dhagaan ku dheganaana yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula uli lamri minkum waa in aynu ku dheganaana oo aynu madaxdeenna islaamiga intii xaq hortaba ogow meeshaan malaa'ig ma joogto macsuum ma joogo almacsuum man huwa man casamahu llah alays kadalik idan waxaad ogaataa walaalkaa muslimka yakhta wa yusiib marar wuu gafayaa marar wuu khaldamayaa sawtan ha ahaado cod ha ahaado ha ahaado ficil ha ahaado wuu khaldamayaa walaakin fiiri manhajka fiiri manhajkii lagu socda gaalo ma lala dagaalamaya gaalo ma la laynaya jihaadkii ma socdaa alxamdu lilaahi waa la kufayaa bini aadan baa la yahay ma nebiye lama aha malaa'ig lama aha macsuumiin lama aha waa inaad taa gelisaa maankaaga gelisaa haasdihin maxaasaan loo samaynaya maxaa kan loo yeelayaa saan maxay yihiinoo kuwaan maxay midda kale waxaa jira murjifiin been iyo khuraafaad iyo waxaasaa la dhoobdhoobaa yaan cindigiina la gelinin maskaxdiina la gelinin saafi ka ahaada shaydaanku yuusan ku buubsanin intaasaan kusoo koobaya wajazaakum allahu khayra wallahu subxaana wa tacala aclam قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan khudbadihii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf markanna waxaan soo qabanaynaa kelimadii uu halkaasi ka jeediyey sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ikhwaani fillaah waxaan kelimad ahaan laysiiyan uga hadli doonaa kelimad yar ah dowru alculamaa'i fi ljihaad runtii ikhwaani fillaah culimmada sidaan ognahay dowrka jihaadka ay ku leeyihiin waa dowrkii nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam jihaadka u ku lahaawi maxaa yeelay culimmadu waxay dhexleen ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka dhexleena waa la ogyahayo waa diin annagu nebigeenna moxamed calayhi salaatu wassalaam waxaynu ka dhexalnay waa maxay waa kitaabka iyo sunnaha nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam taraktu fiikum shay-ayni ama amrayni in tamasaktum lan tadiluu bacdii abadan kitaabu ullaahi wa sunnatii nebigu waatuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kolka ikhwaani fillaah culimmada waxaa saaran waxaa weeye ummadda inay gaarsiiyaan xaqa jihaadka inay gaarsiiyaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم نبي محمد بالو الله خطاب يا عليه الصلاة والسلام لكن هدان وعلى لجيدا ومعي culimadii ba haddana lala hadlaya xilligan hadda aan joogno wey culimmadu maanta salaada way ka hadlaan waxay ka hadlaan zakada waxay ka hadlaan dahaarada qaybaheedii waxay ka hadlaan xajka iyo soomka nikaaxa kitaabu nikaax waxay ka hadlaan maaragtay kitaabulbac bay ka hadlaan kutubtii way ka hadlaan kitaabuljihaadna sidaasoo kaleu kutubta ugu dhex jiraa wey marka ikhwaani fillaah kutubtii kale inaan tadbiiqinno laakiin jihaadkii la tadbiiqin waayo waa nasiib dara wey marka ikhwaani filah culimmada waxaa saaran nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay uga daydaan oo ummadda jihaadka xaqa u caddeeyaan nebi moxamed waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annabiyu carid almu'miniina cala alqitaal nebigana lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi maxamedow dadka ku boori baa layidhi mu'miniinta ku boori dagaal ku boori xitaa jihaad ku boori dagaal baa la sheegay qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inta badan wuxuu adeegsadaa dagaal buu adeegsadaa jihaadna waa la sheegaa laakiin waxa u badan dagaal baa u badan kutiba calaykum alqitaalu falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashtaruuna alxayaata addunya وqاtilوu fي sabiili الlahi yacni maaragtay faqtuluuhum xayثu waqiftumuuhum qur'aanka markaad fiiriso wuxuu adeegsadaa lafdiga qitaal buu adeegsadaa oo allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala nebi maxamedow waxaad ku boorisaa dagaal ku boori marka culimmadeena maanta waajibka saaran waxa weeyaan inay booriyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu waajibay jihaadka salaadu waad ogtihiin ikhwaani fila qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala si mujmal baa looga hadlay wa aqiimu salaata yuqiimuuna salaata un baa la sheegaa laakiin markaan u soo gudubno jihaadka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamay gaalka meesha aan ka dhufanayno meesha uu ka dhimanayo oo haddee waxaa weeye isla markii halbowlaha go'ayo ayuu ilaahay noo tilmaamay fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kulla banaan macnaha waa lagu tilmaamay meesha aad ka dhufanayso meesha aad ka tooganaysa lagu tilmaamay kolka taa waxay tusinaysaa ikhwaani fillah jihaadka inuu xaq yahay xilliga aan joognana waaba waajib annagana saaran weeyaan oo qof kastoo muslim ah saaran weeye waxaan la hadlayaa ikhwaani fillah culimmada muslimiinta masaajidada xalaqaadka duruusta ka akhriya waxaan leeyahay oo aan weli safka mujaahidiinta soo haleelin waxaan leeyahay walaalayaal safka mujaahidiinta soo haleela oo jihaadkan qayb ka noqda yacni ficilkiina iyo qowlkiina ha is rumeeyo oo ha is qaato allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun soo maahayn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanu marsuus bal fir ikhwaani fillah maanta culimmadu inay caddeeyaan baa la rabaa haddaynaan xaqa caddaynin oo jihaadka maanta socod farducaynka ah ummad aan u caddaynin qoriga iyo kitaabka aanan isbarbar dhigin oo gacanta midigtana haddee waxaa weeye qoriga aan kitaabkii aan ku qabanno bidixdiina haddii qorigii aan ku dagaalanno oo ilaahay kitaabkiisa aan difaacno shareecadiisa aan difaacno kelimadiisa kor noqoshadeedii إخواني شرف عزيان هلينا نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما
sidoo kale culimmada ka soo muuqday xalqada labaad kelimaadkana ka jeediyey waxaa ka mid ah sheekh isxaaq macalin xasan أولا walaalyaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan mahadinaynaa mahadda maanteed dabcan akhyaar badan wujuuh badan iyo naqshado kala duwan leh si guud annagoo xarakatul shabaab almujaahidiina haddana kala jaadjaadaa meesha ka hadleen mahadnaqa nin walba waa mahadnaqay waana ku saxan yahay waana loo baahan yahay lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiida anugu kelimada aan sheegaayo insha allahu tacaala waa soo koobaya haddii ilaahay idmo qaybteeda hore waa mahadnaq qaybteeda labaadna anigoo ka mad ah sariyada mucaskarka kan qalanjibinaayo oo mucaskarka la yidhaaho mucaskar sheekh bashiir sheekh yuusuf ka mad ah waxyaabihii aan ka faa'iidnay mucaskarka oo fawaa'idulmucaskaraadka guud ahaan ka mad ah iyo intay hadda aniga ii muuqatay suurtagal ii noqotay inaan khulaasayo ayaa halkan ka soo jeedinaya fawaa'idulmucaskar ayaa u bixiyey cinwaan ah waxaa ka mida walaalayaal waxyaabaha mucaskaraadka laga macaasho oo annagana hadda raggaan hortayda fadhiyo oo saaxiibaday ah ay ka faa'iideen allaha barakeeye kow waxaa ka mid ah tadbiiqun liamrillaahi tacaalaa waacidduu lahum mastadactum min quwa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiis amarka nagu amray inaan diyaargarowno gaalada iska dhicinteeda la dagaalankeeda u diyaargarowno amarkaas isagaa inaan dabaqnay in la dabaqo halkan keliya ayaa laga helaya meel kale goobaha masaajidda ugu khayr badana meelaha lagu nool yahay ayagoo maaragtay nadari ah ayaa lagu akhriyaa keliya ayadoo camali ah meeshaanaa laga helaa allaahu akbar taasa marka uga horreydo ayaan ka faa'iidnay guud ahaanna mucaskarka waxyaabahan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah cilmi nadari ah cilmi tadbiiqi ah sidiisoo dhanba meel kale oo ka jiro weligay aniga intaa da'daanaan ahay mucaskarka dadka ku jiro hadda u dhammaaday dadka ugu da'da weynaan ka mad ahay rag iga weyna waa ku jiraan laakiin kaalinta dadka ugu waaweynaan ka madahaye cilmi oo macnaha camaligiisa iyo nadarigiisa xarfan bixarfin isla socdaan meel mucaskarka ka ahayn weligay kama ark waxyaabaha lagu habsaamay waxaa ka mid ah mulaaxadada iiga soo baxday mucaskarka cilmi nadari ahoo bilaa camali ah inuu maaragtay lugooyo badan ku jirto baaraka allahu fiikum madda kale aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah mucaskaraadka laga faa'iido walaalayaal tacalumu asabri waaltaxamul waalxilmi ayaan ku baranay sabar iyo iyo taxamuli xilmi ayaan ku baranay nin kastoo meeshaan fadhiyo maalintii meeshaan soo galaayo dabcigii iyo dabeecaddii iyo laabla kici lahaa jiray nin hadda maanta le kuma jiro dadka meeshaan fadhiyo allah nin intii maalintii unta imaanaya aan ka dulqaad badnayn ka sawar badnayn ka maaragtay gobsanayn maanta meesha ma fadhiyo waxyaabaha mucaskarka aan ka faa'iidniyey kama tahay mucaskaraadka laga faa'iidaa nambarka saddexaadoo laga faa'iiday waxaa ka mid ah jidta hadda ragga saaxiibada iyo horfadhiyey ka faa'iideen iktisaabu alquwati aljasadiyati waruuxiya quwa jasadi ah iyo quwo ruuxi ayaa laga helay dadka meeshan jooga laba isugu jireen rag horey mucaskaraad uu soo maray iyo rag hadda maaragtay koow u tahay ninka horey mucaskaraad uu soo maray faa'iido badan uu ka helay aabbihii soo gaara inuu inuu og yahaa la yidhaa awowgii soo gaarana inyaalo og yahay soomaalida tira ninkii horey mucaskar uu soo galin inyaalo ka helay meeshaan ninkii horey uu soo galin inuu ka helay ma tahay mas ma ah baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr waxaan ka faa'iidnay alxamdu lilaahi athiqatu binafs hiqa nafsiyaan ka helnay ruuxiya ayaan ka helnay waa nin kastoo naga mada waa jabal meel taagan inuu yahay is aaminsan yahay isku kalsoonida ruuxiga ana nafsiga ana ruux bani aadamka qiimaha u leedahay waa garan kartay jazaakum allahu khayr قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما ugu dambeenna waxaad ku soo dhowaataan kelmaddii uu mucaskarka sheekh bashiir uu ka jeediyey sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga bulshada muslimiinta waxaa leeyahay safka jihaadka soo buuxiy mujaahidiinta ku soo biira jihaadka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sheegay wafadala allaahu almujaahidiin ilaahay wuu fadilay nabigeen wuxuu noo sheegay sala allahu caleyh wasalam jannada inay ku yaalaan boqol derjo oo ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay dadka mujaahidiinta keliya ilaahay ugu talagalay labadii derjoba ay u dhexeeyaan dhulkii cirka intay isku jiraan muslimiinta waxaan leenahay marka jihaadkaasaan isku ognahay wiilashiina mujaahidiintiina dad baad leedihiin has dayacin ilaahay dayacada ima dhigin ku soo biira safka ha noqonina wax kale saddexdii rasuulka sheegay sala allahu calay wasalam mid ka mid a uu noqoda dad maxay ahay gaalada ku duulahayo oo habadda ku ridaaya iyo dad dadkaasi diyaarinaya oo hantida iyo dhaqaalaha ku bixinaya iyo dad wixii ay ka tageen oy ka maqan yihiin ilaalinaya oo hagaajinaya saddexdaas mid u noqoda wax kaleeta yaan laydinku arkin baaraka allahu fiikum وجزاكم الله خيرا وبالله التوفيق قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحنلنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحنلنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo intiisa badan aad ku dhegaysateen mu'asadalka taa'ib oo galabta baahisay xalqada labaad khudbadihii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf barnaamijkiina caawa waa inaga intaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل